igo dowladana dhanka xoogaha nimanka oo diyaaradaha duuliyaha oo oo meelaha buqeyo oo cadowga ayagana ayaanta ay shaqo ka wadaan diyaaradahaas intay u jeedaan waxaa waaye geedaha hoostooda inay kusii duumaaleystaan ay sii kala cararaan marka mid mid ayay geedaha u hoos galaanba ayagaba laba meel isla joogta xataa la arki maayo waxaa waaye culeys badan ayaa soo food saaray adigana marka xaaladoodaba caadi maaha anigana waa ku roob joognaa maalin walba meel geedaha hoostoodan ka bixinaa sida sagaartii oo kale marka waxaa waaye niman iska taag daran waay ayagana ay kawada caddahay marka insha allahu tacaala inaan aagaas oo dhan degmada agagaarkeeda ilaa show ilaa adiga galbeedka inta ku saabsan oo hiiraan ila shabeellaha dhaxa intaas inaa ammaan toos aan ka dhignaan aad iyo aad ugu rido dheerna kuwa deegaanka iyo ciidamo inta isku daran iyo maamulka damboole ciidamo oo u gaar ah ciidamo deegaanka intaba ayagoo isgarabsanaya intaas cadowga ay ku baxsadaan dhaqdhaqaaqyadan muddo dheer aan wadnay waxaa fariisimo u ahaa jirtay tuulo la yidhaaha jiri roog halkaasaan ka bara kicinay afartan iyo laba tuulo oo oo gandoolo ka sokayso ayagaa ka tala jiray intaasoo dhan ammaankooda waa xaqiijinay